magaalada beledweyne dadku waa ay ku soo laabteen iyadoo aan wax badan laga qaban saameyntii ay fatahadda ku reebtay waxaa burburay waddooyinka suuqyada iyo in badan oo ka mid ah kaabayaasha bulshada qaar waxa uu istaagay dad simuto daawacnimaha isu xilqaamay cabdikariin cilmi yuusuf waxa uu ka mid yahay dadka ku ganacsada suuqa qudaarta beledweyne waxa uu ka waramayaa inta uu la egyahay saameynta ay fatahaddu u geysatay halka aan taaganahay waa suuqii qudaarta magaalada beledweyne dabageed haddii ilaah ku ran yahay suuqani wuxuu ka kooban yahay qaybo badan qaybta liinta qaybta basasha qaybta qaraha qaybta cambaha iyo qudaarta kale oo yaryarka oo haddii ilah ku cagaarka ah laba boosteej uu leeyahay suuqa boosteejyada minibaska baabuurta yarkaa basaska oo tuulooyinka dhadhow beeraha ay ka keento qudaarta ay ku dejiso iyo meel baabuurta waaweyn gawaarida weyn xamuulka ilaa iyo gobolada dhexe ilaa iyo boosaaso ilaa iyo hargeyso ilaa jigjiga tagaan meesha ay ka baxaan halkan waa halkan waxaa ku shaqaysan jira dad badan oo masaakiin ah hase ahaatee dadkii way soo fariisan waayeen hooyooyinka yararkaa oo ardada iyo mataqaanaa ilmaha yarkaa iskuullada iyo dugsiyada dhigta wax uga raadinaya biilka iyo nolosha iyo buugga iyo qalinka uga raadinaya meel ay fariistaan way la'yihin tabar ay ku samaystaanna ma haystaan hadda kuwa bannaanka jooga warata waa dadkii qudaarta badan gedi jiray keedka lahaa gobollada wax u rari jiray oo dhan ma soo shaqo tegin kuwa yaryar oo mataqaanaa ka jiro xirmo yaroo begala iyo xirmo yaroo haddaan ku lahada kabsara iyo meesha ku hayo xataa yaanyada dadka gedi jiray ma joogaan waxaasna waa xeran yihin biyaha waxa u wacan biyaha fariistay biyabaxad fatahaaddi markay biyaha soo baxday halkii biyo way ku hareen way fariisteen cudurro waa ka jiraan kanaaca waa ka jirtaa dhibaato dhan wasaqda qashinka wax walba way buuxaan haddii ilahi suuqa haddii uu kala socdo ummadda oo dhan way ka wada shaqaysanaysa dadkii suuqa ku shaqaysan jiray hadda waa shaqa la'aan mar haddii goobihii ay usoo xoogsa tegi jireen biyo ay dhex fadhiyaan sida uu sheegayo cabdikariin cilmi yuusuf ilaa hadda laba bilood ay shaqalaan tahay biyaha maalinkay bilaawdeen ilaa maanta inta ka dhacayso laba bilood haddaysan ka badnayn waa shaqalaan dadkii way fadhiyaan xaafaday fadhiyaan hooyooyinkii beer wax laga qabana ma jirto beerihii daadaa qaaday haddii alla kurinaya suuqiina wuu fadhiyaa saana biyo u dhex fadhiyaan marka hooyadii meel ay fariisata ma laha ilmihii hadday kasoo tagtana meel ay qutubeen uga saraadaysa ma laha marka dhibaatadaas yaraa haysata suuqlaydii waxaan ku diri lahaa suuqan weyn oo halkan ku yaallo oo dadkii qolkii qofkii wax gashan jira xitaa oo dayactiran lahay ma dayactiran kara xitaa tabar dayactir la'aan xitaa way haysaan biyihii ay iska jiidaan ee matooro ku jiidaan ee dhaqaale geliyaan xitaa way awoodi waayeen cabdulaahi cabdi dhicisow cabdulaahi yare waxa uu ka mid yahay ururka dhallinyarada iyo horumarinta isxilqaan waxay u dhaqaaqeen biyaha xaafadaha ku haray ayaa waxay bilaabeen inay ka saaraan iyagoo taageero aan badneen ka helaya dadka magaalada halka hadda aan ku sugannahay waa suuqa qudaarta ee magaalada beledweyne suuqan maalinkii biyaha soo baxeen ilaa hadda waxaa yaalla biyo suuqii waa laga kala maqan yahay dad yaraa ku soo haray waxaan go'aansanay suuqa inaan marka matooro raadino oo matooro aan saarno kabacdina aan magaalada u galno waxaan soo saarnay laba matooraan saarnay maanta kuley saddex labada matoora kacsan magaalada markaan galana waxaan ka soo helnay fuusto shidaala oo hormuud ayna siisay matooradii kira ayaan kusoo kireynay waxay u baahan yihiin nolol maalmoodkeedii u baahan yihiin maadaama ay lugta kaxeeye ay ka xiran yihiin waxaan u dhex galnay suuqa qudaarta waxyaroo ka shaqaysto oo muusleey ah iyo werato yaroo qudaarta subaxii la keeno gadato ayagana waxyaroon badnayn aan ka helnay dadka laga rabay inay lacagta biyaha lagu bixinaa bixiyaan waa dadka kiriistayaasha ah ee guryaha iska leh dad badan xoogaa badanaan u tagnay inay ka qayb qaataan biyaha suuqa ku jiro in laga bixiyo waayo ayaga ayaa kire ku qaato dadkiina ma hayno wax jawaaba ilaa haddana kama hayno ama ku jiro ama ha ku jiran lacagta inta biyobaxada ah ka maqneed kirida baa lagaa rabaa waa bixinaysaa ama ku shaqaysa ama ha ku shaqaysanin waxaan xiriir la sameynay maamulka magaalada beledweyne si ay uga jawaabaan waxay ka qabteen cabashada dadka shacabka ah gaar ahaan meelaha ay ku harsan yihiin biyaha daadka laakiin nooma suuragelin inaannu jawaabta maamul ka helno xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne